bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku aastaysan tahay saddex iyo tobanka oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan iska horimaad habeennimadii xalay ha ku dhex maray degmada dharkiinle ee gobolka banaadir ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo la sheegay in halkaasi iska rasaaseyn ay ku dhex martay israsaaseyntan ayaa ka dhalatay ka gadaal markii sida la sheegay isku dhaceen ciidamo galbinaya aroos oo ahaa ciidanka hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kale ciidamo boolis oo xilligaasi taagnaa barkontarool oo halkaasi ku taala waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay iska horimaadka hal quuf oo shacab ah iyadoo sidoo kalena khasaare intaasi ka badan aan weli la sheegin iska horimaadka labada ciidan u dhexeeyaha ayaa la tilmaamay inuu ka dhashay kadib markii ay ka amar diideen ciidamadii taagnaa barta kontarool kuwii gelbinaya arooska ee ka tirsanaa nabasugidda taasoo keentay in ciidamada ay israsaaseeyaan laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya weli kama hadleen israsaaseynta u dhexaysa labada ciidan sidoo kale maamulka degmada kama warbixin waxyaabaha keenay inay israsaaseeyaan ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya wararka qaar ee aynu helayno waxay sheegayaan inay soconayaan baaritaano ku aadan in xog badan laga helo waxyaabihii sababay israsaaseynta ciidamadaasi dowladda soomaaliya ayaa casuumaad u fidisay madaxda maamul goboleedyada ka qayb galay shirkii kismaayo dhowaan lagu soo gabagabeeyey iyadoona loogu baaqay dhammaadka bishan inay soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib kulankii shali dhex u dhexeeyey golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya kulanka oo ahaa mid diiradda lagu saaraya arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen xaaladaha siyaasadeed ee dalka uu wajahayo ayaa waxaa la tilmaamay in maamul goboleedyada loogu baaqay dhammaadka bishan inay soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib casuumaad ay u fidisay xukuumadda soomaaliya waxaana sidoo kale go-aanadii ka soo baxay shirka golaha wasiirada lagu xoojinayay amarkii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa shaqaynta midnimada iyo sidoo kale wada shaqayn lala yeesho maamul goboleedyada sidaa uu ka dhawaajiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda somaaliya oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cali maxamed farmaajo ee ahaa midnimada iyo wadajirku inuu muhiim yahay lagama wada shaqeeyo sidaas daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an inay labalaabto xoojiso xiriirkaas sidaas daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba waxa ay casuumaad rasmi ah u dirayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si ay u yimaadaan magaalada muqdisho islamarkaana looga hadlo si loo xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqaynta iyo mustaqbalka siyaasadda dalka intaba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer iscasilaadii wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya iyo taliyihii ciidanka xoogga dalka oo shalay iska casilay ayaa la sheegayaa in dowladda ay ku tahay dhibaato dhanka siyaasadda ah awal oo ay taagneed arrin la xiriirta siyaasadda dalka waa dowladda dhexe kala dhexaysa maamul goboleedyada dalka dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in iscasilaada madax waa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo taliska ciidanka xoogga dalka ay tahay mid dabarjab ku ah dowladda arrimaheeda iyadoona arrintan ay tahay mid culays siyaasadeed kusoo kordhinaya dowladda soomaaliya oo haatan wajahayso culaysyo siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinaca maamul goboleedyada tanina ay tahay mid sii akiraysa arrintaasi wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka ah ee dowlad goboleedka galmudug cismaan dheere oo inta badan ka hadla arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in tani culays ay ku tahay dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo awal la daaldacaysay sidii isfaham ay ku dhex dhigi lahayd maamul goboleedyada oo haatan ka cabanaya dowladda dhexe iyo sidoo kale arrintan haatan soo korortay oo ah iscasilaada wasiirkii gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliya
iyada maaragtay sare oo batrama dhaxana iyaduna arrintaas dhaxana taas waxay keentay inay isku dhacaan iskudaci reaction ay ugu sameeyen qaarkood in la bedela la isku dayo laga shaqeeyo in la bedelo loo tariyo kabacdi waxaa barantina ugu hormariyaan hadeertan ay meel kasoo degstaan bigeed kulaan dhibaatada isaga waa dhibaato runtii weyn weeye waxaas waxaa keenaya waa tabardarida dowladda dhexe ayaa keenaysa iyo mataqaana runtii kabacatiga dadkeeda waa hubin karaan maaxaas runtiyeeda ويان قد أجد كل من الغرض أنا أبدا هو ما يريد أن يكون بيرد من كاب وجاء هنا وجاء الشبري بيرد وهذا لا يقطع مشد ويتفعل بسبوع الغرض مركا على كل حال هذا سكة لا كوره وعلى مدرسة تساسلات بالبناء مثل ما الناس جار كاب كوره وسأبرد وعلى سبيل يريد يريد أن يبت هذا كل حاجة ويريد يريد كل حاجة بدون هذا السؤال يدخل فيه الغرض
is-casilaada wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa mid dawarjab ku noqonaysa dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo la sheegayo in wasiirka waa taliyaha ciidanka xooga dalka uu isku casilay arrimo dhowr oo la xiriira mushaaraadka ciidamada oo ay dowladda inta badan ku celceliso in la bixiyo balse uu sheegay in aysan waxba ka jirin sida ay sheegayaan dad ku dhowdhow taliyaha ciidanka xooga dalka wasiirka waa taliyaha ayaa la sheegay inuu u tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya si ugu dhaadhiciyo in ciidamada ay dhibaatooyin gaara qabaan balse ay isku fahmi waayeen asiga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana la tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya uu tiro dhowr jeer hore cabasho u gudbiyey oo ku aadan in wax laga qabto xaaladda arrimaha ciidamada oo aada u cakiran sida uu sheegay taliyaha dhibaatooyin kala duwanna qaba balse ay taasi waxba kasoo naasacdaa waayeen ugu dambeynna la tilmaamay inuu iska casilay xilkii taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya maadaama la buuxi karin baahiyaha ciidamadaasi haysta sida wararka qaar ay sheegayaan waxaase weli aan la ogay sababta dhabta ee ka dambaysa iscasilaada wasiirka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga oo ayagu qudhooda la sheegaya in muddooyinkii dambe wada shaqayn la-aan ay ka dhaxaysay wixii warar ee kusoo kordhana dib ayaan idinkala socodsii doonaa haddii allaha awoodala laga helo intaasna waxaan kusoo gabagabaynayaa warkii oo maanta jimcaha aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin aqrinaya intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo